kulan ay maanta isugu yimaadeen saddexda xisbi qaran iyo guddida doorashooyinku ayaa lagu falanqeeyey xaaladda abaareed ee maanta dalka ka jirta iyo sidoo kale suurtagalnimada doorasho madaxtooyo dalka laga qabto taasoo qorsho ah inay dhacdo siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad ee sanadkan waxaa falanqayntaasi gundhig u ahaa laba qodob oo kale ahaa qiimeyn ay guddida doorashada kusoo sameeyeen dalka iyo sidoo kale diyaargarowga guddida ee doorashada sida uu v o a u sheegay guddoomiye xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi curo
warbixintaasi ahayd warbixin muhiima ay kusoo qiimeeyeen dhammaan goobaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha gobolada goobo ku dhow sideed boqol lixdan iyo sideed goobood waxay qiimeynta ay ku xaqiijiyeen in abaaro ba-ani ay ka jiraan goobaha ay soo mareen guud ahaan waxay kaloo qiimeeyeen goobihii ay tageen ee dadku kaararka lagu qaybinayey in aqlabiyadii dadku ay ka maqan yihiin gaar ahaan gobolada bari saddexdaa gobola bari oo in ku dhow boqolkiiba toddobaatan aanay joogin goobihii ay kaararka laga siin lahaa guddoomiyaha xisbiga cud injineer faysal cali waraabe oo isna ka mid ahaa xubnihii kulankaasi ka qayb galay ayaa v o a uga warramay boqolkiiba inta qof ee abaartu saamaysay sooloo kale shan iyo sagaashan boqol shan iyo sagaashan sanaao kale boqol shan iyo sideed togdhao shan boqol toddoba iyo lixdan marojeex oo mablooshka joogo boqolka toddoba iyo konton ayaa saamaysay inkasta oo saddexda xisbi iyo guddida doorashadu ay mar kale u ballameen in laysu yimaado oo laga wada tashado arrintan haddana guddoomiye xisbiga cud injineer faysal cali waraabe ayaan weydiiyey mowqifkooda la xidhiidha in wakhtigan doorasha dalka ka qabsoomi kartiyeen kale anugu waxaan soo jeedin lama qaamin karo waa inaan isleedaha qofkii iyo iyo kaarkii muusoo kale oo xilka xaakimna wuxuu leeyahy waa la qaamin karaa wadani waa very sadly oo markii horeysa ana wadan isuga qofroonay wuxuu leeyahay lama qaymin karayo marka waa ammaanan yihiin nimanka commissionka wax fiican oo tagan fingers bay soo qoreen ay ku ammaanan yihiin maanta anu waxaan qabaa in laga fekero waa si dadkeen loo badbaadiya in laga fekerin sidaad foodu heshaa ana ma ogolaan haddii danta laga horeysiinayo aniga dan magaanaysa danta ummadda inaan soo hadal qaadno maanta doorasho inaan ka hadalno maanta anu haddaan madaxweyne ahaan lahaa state of emergency aan soo saar lahaa aniga deg dega dadkuna u hiirgelin lahaa maantana dadkii oo baktiya ayay ku ku dul kaambeyn garaynayaan xusbiga maxaafadku way og tahay oo lix bilood baanu berinay inaan la kordhiyo oon dayna toon abaari jirin laba iyo labaatan bilood bay ku dareen maanta oo qodobkii lagu daray abaarta uu jiro constitutionka inay indhaha ka qaybsano dhahaan doorashan qabno tisaad waxayna waxaanu ka yeelina maaha haddiiba sida ad sheegtaan mawqifkiina laydinku raaco oo laydinku raaco in la kordhiyo muddo inta leg baad xisbi ahaan qabtaan waa laga heshin karaya waxaana xukm waa duruuftana xukunta laakiin boqolka toddobaatan tio maqan yihiin maanta kaas hala bixiyo waxaanu aragnaa inay tahay caqli aan ummadda ka hadlin guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaan isna weydiiyey mowqifka xisbigooda
ninkastana jaalina ka hor dhacno laakiin guud ahaan waxaanu qabnaa uun in dhammaan muwaadiniinta xaq u leeyihiin in kaararkoodii ay helaan si ay u codeeyaan sida sharcigu dhigayo bil ololaabaa jirta kaararkii la qaybiyo weli la bilaabina iyana wakhtigeeda qaadanaysaa ma kula tahay inay imaanasa aragtida ah qof baahidii nololeedba aan haynin cod buu diyaar u yahay waxay la tahay sababahaanu dee arrinta dub loogu dhigay in laga wada hadlo oo laisla qiimeeyo oo isku aragti laga noqdo ana waanu qabnaa xaaladdaa in si weyn loo qiimeeyo haddii wada tashigaas ugu noqoteen ay kasoo baxdeen doorashada dib loo dhigaa idinka mowqifkiin muxuu yahay ma jira inaan ka hor dhaco laakiin dee tala qaran haddii laisugu yimaado oo la wada qaato waa qaadanayna dhinaca kale hafayeenka xisbiga kulmiye xasan maxamed cali gaafaadi oo warbaahinta la hadlay markii kulankaasi dhammaaday ayaa sheegay waxaa maanta ka diyaara kaadharhkii qaybintoodii oo ay labada gobol ugu horeeya ay geli doonaan bisha january koo iyo labaatankeeda laba laba gobol baana loo gelayaa waxay kaloo noo sheegeen inay qorshahoodu sidii uu yahay bisha maaris sideed iyo labaatankeeda inay diyaar u yihiin inay doorashooyinka qabtaan hase haatee guddoomiyaha xisbiga cud injineer faysal cali waraabe ayaa sheegay in xisbigoodu aragtidaasi mid ka duwan qabo maadaama ay ahayd in gobol waliba helo koob iyo labaatan maalmood oo ay qaadato bixinta kaararku ay hadda leeyihiin laba gobol oo taraacinayna markaad eegtid hawshaas iyo hawsha kale taale ee baalat beebarka iyo diyaargar iyo waktiga harsan lakin wax macquula toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa golaha wakiiladu waxay wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyeen xeerka doorashada madaxtooyada taasoo qorshaysneed inay qabsoonto muddo haatan ay naga xigto laba bilood iyo labaatan maalmood dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhiga doorashada iyadoo hadba sabab lagu salaynayo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa